Dhismaha Masjidul Jamcul Culuum ayaa laga dhagax dhigay xaafadda xoolo qalqa ah oo ku taalo deegaanka Daarusalaam ee gobolka Banaadir. Masjidkan ayaa waxaa dhismihiisa iska kaashanaya bulshada xaafadda iyo culimada gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismihiisa.
masjidkaasoo dhismadiisu ay ka bilaabatay xaafadda degmada ka tirsan ee, daarisalaam gaar ahaan xaafadda xooloqalka masjidkaas oo in badan markaan aragnay ee, masjid dhagax ah ee dabaq ah ka kooban laba dabaq iyo wixii ka badan masjidkaasoo baahidiisa maanta taagan ay tahay shamiindo dhagax carakaawo caramaanyo bir intii qalab oo masjid gelayso waa u baahan yahay masjidka Ee, qalabkana keligiisu waxba ma taraaye waa in laisku dhejiyaa dadkii isku dhejin lahaa injineerkii iyo macal dadkiisina lacagtoodina way ka mid tahay oo maxaa yeeley lacag la-aan wax soconaya ma laha waxaan codsanaynaa dhammaan muxsiniinta meel walba ay joogaan daafaha caalamka inay u soo gurmadaan masjidkan qof kastoo mu'min ah waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba in masjidkaas dhismihiisa ay ka qayb qaataan akoonadeeda u furaan quluubtooda u furaan maxaa yeelay masjid la dhiso waxaa lagu helaa janno Masjidkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool xaafadda xoolo qalqa ee deegaanka Daarusalaam ee gobolka Banaadir.